dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa
bismillahi raxmaan raxiim ee kulan wacan wanaagsan barnaamijta joogta si ka soo qon raadiyaha dhaado idin soo gaarayaba ku soo dhawaada barnaamijka qorsha waraysa raadiyaha dhaado waqtiguma xumaade dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo waqtiguma xumaade dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
wahbanimo sabti axadna ay soo gelayso taarikhda ay ku beegan tahay siddeedda bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha wadala laga helo waxaa qayb ka noqon doona ururka unalaf ayaa sheegtay inay ka tanaasuli doono waa goba raadinta soomaali galbeed dalka etoobiya xukunto xog ku saabsan ayaan barnaamijkan caaway idinkugu soo gudbi doonaa khilaaf xoogan ayaa ka dhex taagan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo ururka el sunna ee fadhigoodu yahay magaalada luusamareeb ee xarunta gobolka barnaamijkan ayaan xog idinkaga haya kusoo gudbi doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa ka hadlay howlgalka militariga soomaaliya ay ka wadeen iyo waddamo kale xog uu baxsho ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonaa gor baarlamaanka soomaaliya waxay ka degayaan saameynta soomaaliya ay ku yeelan karto xaalufinta dhirta waxaa laga degayaa in abaar waddanka ay ku dhifatay haddii dhirta la jiro xog ayaan idinkaga hayaa qodobada kale ad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya dalka jordan ayuu shir looga hadlaya argixisada uga hadlayaa qodobadaasi wixii soo kordha xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnamijka nacaawi waxay ku dhegaysan doontaa qodobadaasi wax soo kordha xubintii kalamaan waa mar kale iyo barnaamijka xulasha warasida
adeer waa adigan dhafoorka heystee maxaad aragtay oo kaa yaabiyey gabadhaydiyey sida asaageen u horumareen iyo halkaa annagu joogno miyaysan ahayn wax lala murugoodo adeer ma waxaas ayaa wax laga murugoodo ah maadaase dusha saaran kara maxaad isagu mashquulinaysaa maya saas maahan gabadhaydiiye laakiin waxaan ogahay markaan ogaano danteenna inaan gaarayno hadafkeenna oo halkee danteenna ku jirta adeer dastuurka oo aan ilaalino siduu yahana aan ugu dhaqanno ayaa horumar iyo nidaam noo horseedi karaa maxaa isaga jira dastuurka aad sheegaysa iyo horumarkeenna ummadi marka ay leedahay nidaam sharci iyo xukun kala haga ayay horumar gaartaa intaasna waxaan ku heli karnaa marka aan ilaanshanno dastuurkeenna haa maba ogeynba laakiin hadda kadib waa inaan gaarsiiyaa fariintan asxaabteeda oo dhan si aan horumar u wada gaarno sidaas ayaan kugu ogaa gabadhaydiiye
habeen wanaagsan ayaan hawadayan ka leenahay raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka oo dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose shir saddex xorgeesood ahaa guddoomiyaha aqalka sare iyo wafdiga ayaa la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada jubbaland ayaa maanta waxaa u qabsoomay guriga martida jubbaland ee magaalada kismaayo wuxuuna guddoomiyaha la kulmay ururada bulshada raadka ah ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wafdi aqalka sare ee soomaaliya ayaa shirkii ugu horreeyay la qaatay madaxda jubbaland sida madaxweynaha iyo ku-xigeenada golaha baarlamaanka iyo wasiirada sidoo kale wuxuu shirka labaad la qaatay odayaasha dhaqanka ku sugan magaalada kismaayo ee jubbada hoose shirkan ayaa maanta waxaa ka qayb galay ganacsato dhalinyaro haween aqoon-yahano xubno ka socda jaamacadaha magaalada kismaayo kasoo qaybgalayaasha ayaa shirka ka dhiibtay aragtidooda ku aadan xalinta khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira gudoomiyaha aalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa shirka bulshada rayidka eh maanta la- ka sheegay in kulamada uu la qaatay madaxda jubbaland iyo salaadiinta dhaqanka oo la ahaayeen kuwa miradhal ahaa islamarkaana jubbaland uu kula kulmay soo dhoweyn aan loo kala kixinaa
taa aada iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa waanad ku mahadsantihin mar haddii waxaanu u soconnay annagu waxay ahayd saddex arrimood un baan raadinaynaa saddexdaa arrimood aynu raadinaynaa waxa weeye nabad midnimo iyo heshiis dadka soomaaliyeed oo dhammaantii heshiiya oo midooba oo nabada waxaynu dhammaantiin raadinayna wey hadda mada ah, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ereyadiisii intaas ayay ku fadhiday oo dowladda jubbaland inta ay rabtaa intaa inay tahay waa idinku soo dhowaynaynaa waanu idinkaga mahad celinaynaa kalsoonidaana waa idinka qaadaynaa taas intaa kolkaan idhaha waxaan rabaa inaan warbixin yar idin siiyo annaga shirkii halka ka dhacay ee madaxda dowlad goboleedyadu ay halka ku heshiiyeen ee soo baxay erey ku jiray go-aamadii soo baxay xiriirkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inuu hakad galay taas ayuu aqalku wuxuu ku dhaqaaqay inuu yimaado dowlad goboleedyada u yimaado uu dowlad goboleed kastaba gaarkeeda guddi aan u dirno oo gaarkeeda waxa ay tabanayso ee ereygaas ka keenay inaan ogaano ayaanu u soo dirnay guddiga guddiyadii aan soo dirnay dowlad goboleed kastaba warbixinta fatiran oo fiican oo dowladnimo iyo soomaalinimo iyo wadajirka sal u ah ayaa la keenay laakiin tabasha ay ku jirto cid waliba waxay tabanaysay ayay soo qortay markii naloo keenay wixii waan fiirinay laba arrimood baa kolkaa nooga soo baxay mid waxay noqotay mid dhammaan ay ka siman yihiin dowlad goboleedyadu cabasho ay dhammaan ka siman yihiin ta labaad ee noo soo baxday waxay ahayd waa wax aada u yar oo gaar u ah dowlad goboleed kasta oy si gaara u tabanayso arrintaa kolkaanu aragnay waxay noqotay iyadoo urursan inaanu u geyno xukuumaddii dhexe inaanu u geyno oo xukuumadda dhexe arrintaa jawaabay ka bixisay waxaa loo saaray saddex wasiir baa markii hore la magacaabay wasiiraha la magacaabay wasiiradii markii la magacaabay qoraal baan u soo dirnay dowlad goboleedyada aan leenahay wasiiro la fadhiistaa oo dowlad goboleed kastaba wasiir ay soo dirsanayso oo dhammaan kolkaas shanta dowlad goboleedba shan wasiiroo ka socda oo arrintaa kala dooda wasaaradaha la magacaabay ayaan soo qornay jawaabtii naloo soo celiyey waxay noqotay aqalkaan ku kalsoonnahay aqalkaanna matala aqalku ha kala doodo arrintaasina kolkaasi waa arrin aanu ku faraxnay oo aqalkani aqalka sare laba arrimood ayuu toos u matalaa uu dalka ugu matalaa mid waxa weeye dowlad goboleedyada ayuu matalaa oo ay tahay dabcan dowlad goboleedku waxa ay ka tabanayso in uu xukuumadda dhexe kala xisaabtamo u weydiiyo ta labaad waxa weeye waxaynu qaadanay nidaam inagu cusub oo ah federaalka oo inagu dawlad ahaan weligeen iyo alleheen waxaynu ahayn dawlad dhexe unitary state baynu ahayn laakiin hadda waxaynu qaadanay federaal federaalku waa inagu cusub yahay wuxuu u baahan yahay de inaynu innaga oo dhaqankeenna iyo bey-addeenna ku soconaya inaynu sidaynu u hirgelin lahayn aan ka shaqayno kolkaa qodobka labaad ee aqalkani u taagan yahay waa ilaalinta nidaamka federaalka intaas kolkii ay dhacday ee aan warbixinada la keenay een qaadanay taladii ay soo jeediyeen dowlad goboleedyadu ee ahayd inaanu matelno waxaan kolkaa yani guddi baan u magacownay hor leh oo kolkaa wasiirada kala dooda arrintaa oo hor dhig waa la kordhiyey wasiiradii shan baa laga dhigay oo ahayd dabeecadda ay wadataa ay tahay wixii dowlad goboleedyadu ay ka cabanayeen wasiirada ay khusayso ee tooska arrinta u khusayso ayay soo magacaabeen guddigii iyo wasiiradii way wada fadhiisteen arrintii baa la hordhigay arrintii way qaateen way ka soo doodeen aakhirkii markii laysu yimid waxay wasiiradii oggolaadeen arrintii waxaan filayaa idaacadaha inaad ka maqanqasheen qaarkood yacni warbixintii gebagabadii aanu samaynay inay qaarkood u isticmaaleen oo yidhaahdeen waa la soo afjaray yacni khilaafkii arrintaasi marna xagga iyaga kama ay soo bixin waxay ahayd lama afjarin laakiin waxaa laga heshiiyey wixii dowlad goboleedyadu ay ka cabanayeen jiritaankeeda ayay ayay oggolaadeen wasiiradii laakiin waxaa hadsan afjaridii oo ah aan u arkayna annagu inay madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe isaga yimaadaan oo laga heshiiyo arrintaas la isla meel dhigo oo la xalliyo taas marka waa arrinta aan hadda halka u nimid oo ah inaan tale idin weydiisanno oo ay tahay yacni bal qaabkii yacni loo kulmi lahaa ee wax loo qaban lahaa ee loo sixi lahaa waxaa jira ee khaldan waxaan idiin sheegayaa aqalkani wuxuu u taagan yahay soomaali midowgeeda wakti kasta ha ku qaadatee inta uu jiro waxa weeye waa midnimo soomaaliyeed wuxuu raadinayaa waa nabad soomaaliyeed waa heshiis soomaaliyeed intaan raadinaynaa intaa wey dowladdan intii aan joognay yani waxaan la kulannay madaxweynaha waa la kulannay waxaan la kulannay labada labada gole ee dowladda jubbaland oo ah xukuumadda oo fulintii ah iyo golaha shacabka ama baarlamaanka oo sharci dejintii ah si wada jiraanu ula kulannay war fiican iyo oggolaansho iyo taageero ayaan kala kulannay waxaan kalen shalay la kulannay waxaan kalen shalay la kulannay dee soomaaliya waxay leedahay waa dhaqan baynu leenahay raggii dhaqanka ka mas-uulka ahaa suldaanadii ugaasyadii malaaqyadii garaadadii dowlad goboleedkan iyo degaankan ka koobnaa ee ahaa oday dhaqameedka ayaan la kulannay shalay iyaguna si aada iyo aada u qiimo leh aada iyo aada u qiimo leh yay noo soo dhoweeyeen oo inooga aqbaleen codsigayagii waxaa hadda maanta halkan aynu ku fadhinaa waa bulshadii rayidka waa dhallinyaradii anuu halkan sukaarna aan ka gartay oo oo ah castro castro waan ka xumahay waan ka xumahay sukaarno toddobaatan iyo afartii wuxuu ahaa wakiilkii xafiiska siyaasadda ee xafiiska siyaasadda markaa joogay ninkii ninkii madaxda ka ahaa wuu maqnaa isagaan halka ugu imid oo aan liiskii ka qaadan waan ka xumahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto laka qofkii labaad kaas tara weeye ee halkan hadda maanta idinla fadhiya idinku ma aydaan dhalan toddobaatan iyo afarta dhalinyarada halka ku arkaya waxa weeye waa ubax ya waxaa waxaan qaadi jirnay waagaan dhalinyarada ahayd hees u ahayd saldhig dhalinyarada soomaaliyeed oo markay isu yimaadaanba la qaadi jiray heestaa waxaa la odhan jiray barbaarey barbaarey barbaarey barbaar caafimaadey baaqa nolosha soo raac hadda waxaan filaya baaqa nolosha soo raac ma baaqa nabadda soo raac wey kaydkii la biirshee hadhow loo baxsanayiyo madaxdii barraa tahay barbaare haddaydaan birjeex iyo geesiyaal ku soo bixin qabyo kama baxaysaan barbaare meeshu waa hayaano shaqa loo boqole barbarkaaga ka uskow barbaare kala bixi guriyo biyo kala baro bahdaad iyo bahal aan ku daynayn barbaare waxay ahayd heestaasi mar kasta oy dhallinyaradu isu timaado heestii ay qaadi jireen astaanta u ahayd wey idinkana waa idiin noqonaysa oo maanta idinkaa ah dhalintii dalkan badbaadadiisa iyo horumarkiisa iyo midnimadiisa mas-uuliyaddu saaranta waxa weeye anigoo kale hadda waxa weeye graafka aan ku baranno xisaabta dee wuu koraa laakiin wuxuu gaaraa meel buu gaaraa wuu soo dhacaa hoos buu aniga oo kale dhulkaanoo hadda graafkaygii dhulkuu sidaa qabrigii qabrigii buu xaaqaaqaya idinkuna kor baad u socotay dalkan marka waxa weeye waa idinka waa idinka waa idinka ee da-diinana iyo hadda inta idinka maqan oo isku duubma meel kastoo joogaan nabaddu idinkay idinku xidhanta diida cid kasta anigu hal shay waa idin odhanaya hal shay waa idin odhanaya qabiil diida iska diida wuxuu tarayaa ma jiro qabiil waa firdhiye waa firdhiye idin kala fogeynaya isku kiindiraya markaasi walaalayaaloy dhalinyaro diida qabiil diida midnibaa idin anfacdaa dalkiina midnibaad ku dhisi kartaan dalkiina midnibaad hore ugu gaari kartaan dalkani dal barwaaqaa wey waxay ahayd riwaayad waxaan filaya inay ahayd dhowr iyo siddeetankii ya dal barwaaqaa iyo dadka baahan su-aal la isgeliyey oo jilistii lagu keenay weeye oo la leeyahay dal barwaaqaa iyo dadka baahan soomaaliya ay noqotay waa dal barwaaqaa oo dadkeedu ka baahan yihiin waxaynu hadda waxaan shaki ku jirin aqoon-yahanaad tihiin idinkaa iga badiya wax badan baad akridaan haddana hadda waxaan hadda technolojiyadani hadda waxaan ay keentay ee ah de meel kasta oo adduunka hadda idinku waad og tihiin maxaa ka socda maxaa jira dalkiinu inuu qani yahay oo caalamkao dhamme hadda u tartamaya cid waliba ay ku soo jeedo laysku haysto shaki igagama jiro inaad og tihiin oo aada la socotiin wax badan laakiin maxay u baahan tahay kolkaad sidaa u fahamtaan ee aada intaa heshaan waxay u baahan tahay inaad isku duubantaan oo idinkoo mida dalkiinii aada yahaysaan waxaan filayaa arrintaasi halkaa way ila taraartay waa dareenaan qabo oo dhallinyarada aan qabo inay inay arrintaas arrintaas si fiican si fiican uga digtoonaadaan qabiilkaa dig ka digtoonaada leesh waxa weeye siyaasad siyaasad qof khalday ma soci karo leeshma u khaldeenba hadduu saxay wax lagu khaldayna oo lagu dumiyeyna laguma sixi karo qaran kabiil baan ku duminay taa cid cid inkari kartaa ma jirto haddaynu ku duminay qabiil qabiil dawle kuma noqonayo intaasina waxa weeye waa wax cad oo banaanka yaala kolkaa dawlo waxaynu ku noqonaynaa midnimo qabiil aynu halkaa iskaga tuurno iyo fikir casri ah oo aan dhalino oo aan dalkeenna aan dalkeenna ku maymaayo intan waxaan u leedahay maadaama aad dhallinyaro tihi aad aqoonyahan tihi oo ay tahay meeshii fikir dhalin lahayd inaad tihi ayaan anigu intaa hadda maanta idinka idin leehay waxaan idin leeyahay odayaal ayaa ila socda oo waxaan filayaa warka iiga dambaynaya waxaan idinku soo gabagabaynayaa ereygaas ah ereygaa ah midnimo midnimo soomaalinimo fikirkiinu u ahaado aada iyo aad baad umahadsantihin mudan madaxyada socdeen aada iyo aad baad umahadsan tahay ereyadaadi waa qaadanaynaa waa dufacay mahadsanidin
sida loo jeclaystaa anna ku jaleeca dadka gaalkacyo jirbaad wadaagtaa waa walaalo dadka gaalkacyo jinsibaad wadaagtaa waa mid maxaa u dhaxeeya jacayrbaad wadaagtaa omaya maxaa ka dhexayn kara waxaa ka dhexayn kara midnimo iyo walaalnimo jabadbaad wadaagtaane sidaas hadday tahay muwaadin gaalkacyo ka dhig meel ammaan ah gaalkacyo waa gaalkacyo jagantiyo daruuraha sida loo jeclaystaa anna ku jaleeca
waayahay habeen wanaagsan ayaan wadayn ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan qeybihi dhexe barnaamijka xulashada warse raadiyaha cadaado ayaan ku seesaqaynaa markaana dowladdeegaanka soomaalida madaxda ugu sarreysa jamhadda uun alif ayaa waxay sheegtay in marnamo aysan ka talaasuli doonin gobno uraadinta dhulka soomaali galbeed ee soomaaliya etoobiya waxayna sheegeen in hadafka jamhadda uu yahay shidiisii cabdiraxmaan sheekh mahadiya waa xogayaha jamhadda uun alif wuxuuna warbaahinta u sheegay in marnamo horey jamhadda unalif ay doonayeen in balse waa nabad ay doonayeen balse etoobiya aa degla culus ay ku qaaday
shalayna nabad baan ogolayn xaqiina ku raadsanno dowladda etoobiya hadda xabatoojinta joojisay nabadii ogolaatay annagu ma waxaa ogolaaday waayo markii hore nabad baan ku jirnay ayagaana weeraray ayagaana gardarra lagu sameeyey isbeddel baa ka dhacay axmed abiye go-aanka u gaaray shucuubta la cadaadiyo in xaqooda si nabadgelyo ay ku raadsadaan nabadgelyo dadkooda ku soo noqdaan saasaan ku nimid weli xaqii ayay ka tashigayna nabadgelyaan ku raadsanaynaa hadafkii loo dhisay ururkan hadafkii ummaddan ay boqol kastana lahayn si nabadgelyaan ku raadsan laakiin kama tanaazulayno shacab soomaaliyeed baan nahay ummad midaysan baan nahay hal diin baan leenahay diinta islaamka muqadaska ilaahay una siiyey hal af baan leenahay hal dhaqan baan leenahay in laga bilaabo ilaa laga gaaro mayso ilaa mooyaane ilaa gaashaamo ilaa muxuu ah ceelberde ilaa muxuu ahaa laga gaaro suufka dhulkaa soomaaliyeed annagoon leenahay annaga ahyihiisas kale annaga ikhtiyaarkiisa leh annaga khayraadkiisa leh annaga maamulkiisa leh
waayahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan sheekh mahadi xogayaha jamhadda ururka una alif oo warbaahinta kula hadlay magaalada jigjiga ee xarunta dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya sheegeena in marnamo aysan ka tanaasuli doonin gobonimo uraadinta dhulka soomaali galbeed ee etoobiya ku nool waxayna sheegeen in hadafkii jamhaddaasi ay ku dhaqmayeen uu ahaa sidiisi hadalkan xogayaha jamhadda un alif ayaa ku soo odaya xilli dad badan oo ku dhash oo ku nool waddankaasi shaki ah uu galay shaki ah hadafka un alif maadaama isbedel siyaasaduu ka dhashay etoobiya uuna horseeday inay isku soo dhowaadaan daga- dadkii dagaalka ba-anuu ka dhexeeyay ee un alif iyo sidoo kale dowladda waddanka etoobiya habeen wanaagsan ayaan hawadan ka lehnay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku sii saqayna saaxiibayaal
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yahoon qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
waayahay habeen wanaagsan inaan hawdaan ka leenahay raadiyo xadaado ayaad dhagaysanaysaan f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartis ayaad nagala socotaan saaxiibayaal waxaan dib ugu laabanayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo shir uga socda madaxda maamulka jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi kaasoo maalmihii lasoo dhaafay kulmo kala duwan oo laga qaadanayay bulshada qeybaha kala duwan ee ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta kumaal gaarka ah ee maamulka jubbaland waxaana ka wada hadlayay si loo soo afjar lahaa khilaafka siyaasadeed ee haatan ka dhex taagan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyey madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland wuxuuna shacabkii iyo kulankii maanta dhex maray gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi uu ku sheegay inuu ahaa mid ahmiyad gaara u lahaa maamulka jubbaland
mudane guddoomiye waxaa kulankaaga maanta adiga wafdigaagaba sharafta leh ku hor fadhiya inay warbixin kaa dhegaystaan ayana warbixin kuu soo gudbiyaan su-aalana kuu soo jeediyaan bulshada rayidka ee jubbaland haddee tahay kuwa jaamacadaha haweenka dhallinyarada ururada bulshada isku duuban isboortiga qaybaha bulshada waxaa sharaf noo ah booqashada aad noogu timid waa ku soo dhawaynaynaa mar saddexaad mar afaraad adigii wafdigaagaba sharaf iyo karaame iyo ciise iyo qiimee noo tahay inaad inay jubbaland noqoto meeshii ugu horreysay ee aada booqasho ku timaado inay jubbaland noqoto annaga sharaf iyo karaameen noo tahay kaaga mahad celinaynaa tan labaad jubbaland waxay diyaar u tahay nabadda horseed ka noqoto federaaleynta horseed ay ka noqoto dib u heshiisiinta ay horseed ka noqoto wada shaqaynta ay horseed ka noqoto iscafinta ee horseed ka noqoto midnimada ee horseed ka noqoto dowladnimada soomaaliyeed inaad xoogeysato ee dhisanto inay jubbaland horseed ka noqoto bay diyaar u tahay maanta soomaaliya waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad iyo tanaasul jubbaland intoo diyaar bay u tahay aqalka sare oo ah hay-adda nagu matasha dowladda federaalka waxaan diyaar unahay inaan talooyinkeeda qaadanno tusaalooyinkeeda qaadanno awaamiirteeda qaadanno waxayna soo jeediyaan aan qaadanno waxaan annagu diyaar u nahay inaan wada shaqayn buuxda la yeelano dowlad soomaaliyeed oo cadaalad ah oo nadiif ah oo sharaf leh oo annaguna talooyinkeenna wixii lagu heshiiyey aan ka wada shaqayno marnaba jubbaland kama soo yeedhin dowladda federaalka ma aqoonsanin nama xukunto madaxweyne ma aqoonsanin xukuumad ma aqoonsanin baarlamaanka federaalka ma aqoonsanin aqalka sare ma aqoonsanin inta waa aqoonsanaya na xukumaan diyaar bay u tahay jubbaland keliya waxaan waaynay waalid nin yidhaahdo maxaad tabanaysaan waalid nin yidhaahdo maxaad u baahantihiin waalidna yidhaahdo aan wada hadalno waalidna yidhaahdo anaa idin imide wax ii sheegta waalidna barbaariya ee gacantana qabtaan weyne waxaanu maqalnaa keliya soo dumiya soo dila soo qabta intaan ba dhegtaan ku dhacdaa annana waa sii duurkaan sii galna ee maanta kaad noo timaadeen waa ku farxan aad iyo aad uga horna kugu sheegnay haddiiba la yidaa loo tago oo guddoomiyaha aqalka sare ha u tago waxay taabanayaan ha laga soo dhegaysto ifafaalo fiican baan u aragnaa waana soo dhawaynaynaa waana wixii aan rabna waay annagu caasim maahin baariyaalaan nahay dunta haddaa gacanta nooga xirto dun xataa soo goyn mayno sidaa dunta noogu xirna haysaa dun baa na xirta annaga jubbaland dun baa xirta waxaan u yeelaynaa maslaxadda ummad soomaaliyeed iyo midnimo ummad soomaaliyeed iyo horumarka ummad soomaaliyeed waan u yeelaynaa waa midaysannahay khilaaf ma qabno hogaan aan ku midaysannaha qabnaa maamul aan ku midaysannaha qabnaa kala dambayn baan qabnaa amni baan qabnaa intaasna waxaan ku helnay midnimadeenna iyo tawfiiqdeen ilahna siiyaan ku helnay yaan nala dhibsanin intaas jaro haysanno haddaan ilaashanno waa ilaashanaynaa waana ilaashan doonaa wax walba kalena diyaar baa u nahay mudane guddoomiye oo kugu soo dhawaynayaa inaad warbixintaada intii bulshada raadkeed rayidkeeda aqoonta lahayd oo waxgaradka ahayd waa ku hor fadhiyaan warbixintaada iyo talooyinkaaga iyo tusaalooyinkaaga diyaar u yihiin kadibna wixii su-aalay way warbixin bay ku siinayaan soo dhawo mudane guddoomiye idinka
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawdeen kaleenahay raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan wasiirka dekedaha gaadiidka badda maryan naawis jaamac ayaa sheegtay in dhowaan horumarinta iyo dibdhis lagu samayn doono dekeda weyn ee ku taala magaalada muqdisho shirkadda albereeg ee qalab cusub ku wareejisay wasaaraddaas kaas oo lagu horumarin doono dekeda islamarkaana wasaaradda maanta ay la wareegtay waxay kaga madacisay maamulka shirkadda albereeg horumarinta ay ka wadaan dekeda muqdisho islamarkaana qalabkaasi lagu horumarinayo dekeda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
dhammaan shirkadda albayrag iyo shaqaalaheeda maamulka dekedda iyo dhammaan maamulka dekedda iyo maamulka furdada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan leeyahay marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shirkadda albayrag oo ah shirkadda maamusha dekedda muqdisho oo maanta ay u keeneen dekedda ee tagbood runtii wax ka caawini doona ee soo xiritaanka maraakiibta xamuulka saaran ee waaweyn Ee, runtii waa tallaabo hore loo qaaday waa tallaabo hore loo qaaday oo runtii lagu horumarinayo ee, shaqada dekedda guud ahaan ee, annagoo og runtii waddankeena inuu dib u dhis ku jiro haddana runtii tallaabadaani waxay wax ka tari doontaa kororka dhaqaalaha dalka iyo in dekedeena ay ku soo xiran karaan maraakiib waaweyn oo xamuul waaweyn saaran yahay iyadoo weliba laga faa'iidaysanayo dhinaca nabadgelyada iyo sida aad arkayseen ee, waxaa qalabka u dhan ee, tagboodka soo xirtay ee, qalabkii ku shaqaynaya dhinacii dabdamiska ahaa iyo hadday khatar kusoo xir ee, ku dhacdo in uu iska badbaadin karo marka waa rajaynaya dadka ka shaqaynaya iyo shirkadoo dhanba si nabada inay uga shaqeeyaan ugana faa'iidaystaan lana xanaanayso hantida qaranka soomaaliyeed ee leedahay sida ugu wanaagsan waxaan rabaa inaan ku booriyo shirkadda albayrag ee hawsha dekadda so- muqdisho kolley waa hawl bilow ah oo aan dhihi karo waxay maraysaa meel aan isdhihi karno waxbaa la bilaabo tallaabaa hore loo qaaday inay dardar geliyaan een, howlaha ka socda ee dekedda muqdisho casriyeynta dekeddana runtii ay u noqoto mudnaanta koowaad ee dekedda muqdisho lagu horumarinayo taasoo runtii ummadda soomaaliyeed ee, runtii muhiim u ah annagoo runtii aan rabno in dekedda muqdisho keliya aanan ku koobnaanine in dekedaha kale ee soomaaliya ayagana runtii een, barnaamijyo noocan oo kale la gaarsiiyo annagoo markaa soo dhoweynayna een, hay-ad kasta oo markaa danaynaysa inay ummadda soomaaliyeed u gargaarto dib u dhiskeedana ay ka qayb qaadato ummadda soomaaliyeedna ay diyaar u noqoto inay ka go'naato in ay isku xilqaamaan waddankooda dib u dhiskooda
tahay taasi waxay ahayd wasiirka dekedda gaadiidka maryan naawad jaamac oo maantay la wareegtay qalab lagu horumarinayo dekedda magaalada hoobyo waa dekedda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya agaasimaha guud ee dhowaan loo soo magacaabay wasaaradda waxbarashada ee galmudug ayaa maanta wuxuu kormeer uu ku tegay qaar ka mid a iskuullada ka howlgala magaalada cadaado maxamed abshir jurow ayaa markii uu kormeerka uu siiyo kadib wuxuu shajirada ku qabtay xafiiska wasaaradda waxbarashada ee galmudug ee cadaado wuxuuna faahfaahin ka bixinayay kormeerka maanta uu ku tegay cadaado iyo wuxuu ku saabsanaa waxaan agaasimo guud wasaaradda waxbarashada dhowaan lasoo magacaabay Een, saake waxaan bilownay shaqo maalmeedkeeni jadwalka noogu qoraa Een, waxaan soo aruurinay daato xog annagoo soo sameynay een, inaan iskuulaadkiina soo baranay maamulkoodii iyo qaabka u shaqeeyaan usoo xog galnay welina ay noo qorshaysan tahay inaan tagno iskuulaadka deegaanka ku yaala ay noo qorshaysan tahay Een, waxaan sii wadi doonaa shaqadeena een, ka wasaarad ahaan waxbarashada Een, iyadoo ah een, was- shaqadiina loo idmaday Een, waxaan u shaqeynaa dadka deegaanka iyo dadka waxbarashada iyo arrimaha bulsho- een, bulshada qeybaheeda waxbarashada Een, waxaan sameyn doonaa insha allahu tacaala shaqadeena nolo- shaqadeena een, shaqo maalmeedkeena annagoo ku wada xisaabtami doona waan sii laba jibaari doonaa shaqadeena deegaanka nooga aadan Een, waxaan joognaa xafiiskii wasaaradda waxbarashada ee cadaado Een, shaqaalaha waxaan ugu baaqayaa inay yimaadaan een, xafiiskooda shaqada waxaa bilaabo doonta shaqooyinkii ay lahaayeen insha allahu tacaala Een, waxaan u mahad celinayaa een, wasaaradda waxbarashada dowladda een, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug dadaalka ay ugu jiraan horumarinta waxbarashada Een, waxaan si gaar ugu mahad celinayaa een, ardadii iyo macallimiintii iyo maamulkii igala qayb galay maanta shaqadii noogu qoreed jadwalkeena insha allahu tacaala waxaan si gaara aan rabaa inaan fariin ugu diro een, hay-adaha iyo dadka taakuleeya arrimaha waxbarashada inay imaan karaan xafiiskii wasaaradda waxbarashada oo furan een, waqti kasta furan lagu shaqeynayo shaqadii ay ka socoto Een, waxaan leenahay kusoo dhowaada shaqadii halkeedii aa laga sii wadayaa waxbarashadii waa halkeedii deegaanku waa isla sidii Een, waxaan ugu baaqayaa shaqaalihii wasaaradda sidoo kale inay yimaadaan xafiiskooda shaqadooda ay bilowdaan xafiis kasta iyo department kasta qeybahoodii ay shaqadooda ku bilaaban karaan ay wasaaraddii noo qalabaysantahay insha allahu tacaala Een, waad mahadsantihiin waxaan idiin mahad celinayaa bahda een, miidiyaha oo maanta shaqadaas iyaduna nala qabatay
maxamed abshir jurow agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dhowaan lasoo magacaabay ayuu kahasaho maanta kormeer ku tegay qaar ka mid a iskuulla ka howlgala magaalada cadaado habeen wanaagsan saaxiibayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku siisaqaynaa meel kasta aad joogtaan si kastaba maqal raadiyaha cadaado idiin soo gaaraya habeen wanaagsan in hawada aan ka leenahay dalladda dhaneerayaasha ee dowliga ahayd ee puntland oo marka magaci lasoo gaabiyo loo yaqaana bensa ayaa soo saartay war-saxaafeed ay kaga hadlayso xaaladda doorashada ee puntland iyo howlaha musharaxiinta ay ka wadaan deegaanada maamulkaasi dekeda waa dalada bensa ayaa baaqday xukuumadda puntland uu hogaamiyo madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo dhowro hanaanka doorashada ee dalka sida kalena la xoojiyo ammaanka deegaanada maamulka puntland sidoo kale bunsa ayaa ka hadashay musharaxiinta hadalada xanafta leh u jeedinaya shacabka iyadoona ka digaysa in dalka ay horseedaan dhibaato waxayna bunsa u baaqday musharaxiinta inay waantoodan waa hadalada xanafta leh u jeedinaya shacabka deegaanada maamulkaasi puntland
shirka bulshada rayidka ah ee ka dhacay garow sideeda desembar waxaa ka soo baxay qodobadan namber kow in shacabku ka shaqeey kala shaqeeyaan ciidamada sugidda amniga iyo ee xilliga kala guurka in musha lamber labo in musharaxiintu iska ilaaliyaan hadallada xasaasiyadda leh kuna koobnaadaan barnaamijyadooda siyaasadeed lamber saddex shacabka caasimadda waxaa saaran xil gooni ah waana inay soo dhoweeyaan martida si siman oo diirimaad leh lamber afar in guddiga xallinta khilaafaadka iyo sooxulidda baarlamaanku ay si cadaalad ah oo tuhun ku jirin u gutaan shaqadooda wixii ku adkaadana ay la tashi ka sameeyaan lambar shan waxaan soo jeedinaynaa in magaalada laga mamnuuco hubka ciidamada marka laga reebo ciidamada amniga ee u xil saaran sugidda nabadgelyada lamber lix in meel looga soo wada jeesto wixii khalkhal gelinaya amniga iyo xasoolida dalka lamber toddobo in guddiga bulshada rayidka ah ee la socon doona saaxadda doorashada iyo ololaha puntland laga gacan siiyo gudashada waajibaadka ay u xilsaaran yihiin gaar ahaana dowladda musharaxiinta iyo dadweynaha lamber siddeed in culimmada door mugla ka qaataan wacyigelinta dadweynaha gaar ahaan sugidda amniga la dagaalanka musuqa wadajirka bulshadeenna iyo xasiloonida dalka lamber sagaal in hay-adda warbaahinta puntland ay door hormudla ka qaadato anshaxa dhexdhexaadnimada warbaahinta iyo habka gudbinta wararka ololayaasha musharaxiinta iyo doorashada puntland lamber toban waxaan ku baaqaynaa in musharaxiintu u dhugdhashaan fariimaha lagu daabaco baraha bulshada ee isticmaalayaan oo loo aqoonsaday inay yihiin aalado si fudud u hurin kara xasarado iyo kala qaybin bulsho asalaamu calaykum aad baa mahadsantiin
kaasoo xusaha faysal axmed muuse oo la yaqaana faysal qaran gudoomiyaha dalada bonsa ee dowliga ah aan dowliga ahayn ee maamulka puntland ayuu kuhaasi habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaa dhegeysaneysaan musharax madaxweyne maamulka puntland faarac cali xasan ayaa maanta hufashir aad ku qabtay magaalada garowe xarunta maamulkaas puntland wuxuuna faahfaahin ka bixinayaa socdaalla maalmaan uu ku tegay qeybo ka mida deegaanada puntland
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd bahda midiyaha waxa weeyaan aad iyo aad baa umahadsan tihiin anaa idinku yeeray war-saxaafeedkan maanta waddanka ayaan dib ugu soo laabtay qodobo dhowr ayaan rabaa inaan ka hadlo si aad u gaarsiisaan bulshada waa ogtina waddanku wuxuu ku jiraa xaalad kala guur xilli doorasho waxa weeyaan waxaan rabaa inaan dhowr mawduuc ka idhaahdo arrimaha amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha waddanka meesha uu maanta marayo iyadoo
habeen wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay raadiyo hadaado ayaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal raalla hada dhegeystayaal
bismillahi raxmaan raxiim waxaa aada iyo aada u xumaanaya itijaah siyaasadeed oo dowladdii jirtay ayaan lahayn isqabqabsiga iyo maaragtay iska hor imaadka dhexdooda ah ayaa wuxuu noqday wax caado ah oo soo jiitamayey wuxuu gaaray meeshii ugu sarraysay markii laba asbuuc ka asbuuc ka hor lasoo saaray laba digreeto oo labaduba ay ku magacaabeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku guddiga xallinta khilaafaadka musharaxiinta taas waxay keentay oo muujinaysaa shantii sano oo waddanka ay hayeen khilaafaadkii ka dhex jiray ee waddanka ragaadiyey dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba waayo haddaan hoggaanka waddanku midaysnayn wax midaysan oo bulsho haysato oo meel gaarayaa ma jiro siyaasad aan midaysnayn waddanka maanta meesha ay dhigtay waa wax la wada ogsoon yahay waadna aragtaani waxaa la magacaabay guddi khilaafaad runtii waxa weeyaan guddigaa la magacaabay ma u marin broceskii ama sidii ay ahayd qaabkii habraaci loo raaci jiray oo wada tashiga ahaa oo bulshada lagu qancin jiray oo maaragtay laysla tashan jiray oo cid kasta oo hadal ku lahays ururada bulshada eh, madaxweyne ku-xigeenka eh, xi- eh, musharaxiinta cid waliba ay ku lahayd maaragtay inay wax ka tiraahdo lama marin Eh, waxa weeyaan madaxweynaha keliya ayaa ku tarki falay isaga ayaa sameeyey laakiin waxa weeyaan haddee waxay ka mid tahay eh, dhibaatooyinka waddanka soo haystay bay ka mid tahay wax cusub ma ah Eh, arrimaha amniga waddanka gudihiisa amnigiisa waa ogtihiin meeshuu marayo labada magaalo ugu waaweyn puntland maanta gaalkacyo iyo boosaaso labadaba waxa weeyaan waxay ku jiraan in xaalad aan horay u soo marin oo amnigii waddanka uu noqday wax faraha ka baxay Eh, nin doorkii ayaa habeen iyo maalin lagu dilaya ganacsatadii ayaa ka qaxday magaalooyinka qaarkood oo oo ku nool meelo kale maanta garoowe oo ahayd magaaladii nabadda oo ay miidii dowladdu deganayd waxaa loo baxshay maxay xasilinta ciidamada xasilinta magaalada ma magaalo la qabsaday oo colaad lagu qabsaday baa marka la leeyahay waa la xasilinaya magaalada waddanka ugu nabadda badnayd wiilal yar yar ah oo mobaylla xada oo oo mobaylla furta baa waxaa la leeyahay waxaa la xasilinayaa magaalada sidii magaalo laga qabtay cadow haysan jiray oo ciidamo booliisa loo sameeyey oo markaa magaalada xasilinaya dadka wuxuu sheegaya nasiib darro weeye in maanta lagu tilmaamo garowe la yidhaahdo ciidamo xasilin baa jooga oo ciidamada xasilintaa loo xil saaray oo amniga sugaya waa wax ab runtii labaatan sano kadib iyo say ahayd iyo magacyada ay la baxday in saa la yidhaahdo maantay waa wax laga naxo weeye waxa weeyaan xilligan kala guurka oo amnigu saa u liito waxaan leeyahay waa in la ilaaliyaa amniga gudaha waa in la ilaaliyaa jiidaha difaaca ciidamada jooga labaduba waa inay waxa weeyaan ay noqdaanin kuwo maantay iyagu isxilqaankoodii iyo dadaalkoodii ay wadeen ay maaragtayay wadaaniin oo ay waddanka ku difaacaan Eh, madaxweynaha talada haya oo wakhtigiisu sii dhammaanayo weli kuma u dhawaaqin inuu murashax yahay laakiin wuxuu u dhaqmaayaa sidii murashax sidaa darteed mar hadduu murashax sidiisa u dhaqmaayo waxa weeyaan wax amar iyo nahya oo uu leeyahay ma jirto musharaxiintuu la mid yahay waa inuu ogaadaa taas Eh, cidin cid walbana waxa weeyaan hawsha ay hayso maanta oo gacanta ku hayso oo hantida qaranka ah ilaalinteeda iyadaa laga rabaa iyadaa loogu imaanaya cid walba waxay ahayso waa la ogyahay cid walba waxa ay mas-uulka ka tahayna waa la ogyahay xilliga kala guurka cid walba waxa ay hayso bay mas-uul ka tahay oo la rabaa in loogu yimaado maalinta la gaaro sideedda janawari wixii ka dambeeya dhaqaalaha waddanka waad og tihiin waddanka dhaqaalihiisi meeshuu marayo mar haddii haddeen amni uuyan jirin dhaqaale ma jiro waxaa dhacay dhaqaala burbur baahsan baa waddanka ka jira waxaa ka jira musuq maasuq baahay
habeen wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay qaybii ugu dambeeya barnaamijka isla soo gaarnay kusoo dhawaada kalamaan
aniyaa kumaanaan qoofood kurbey kaafeyday kaalamaan aniyaa kumaanaan qoofood kurbey kaafeyday kaalamaan
xafaayadda coffee baby
kofi bayb saanay ilmaha uga qoslisa arsehaytan sehaytan nabadaana nabadaana awkay faylana me hayte nabadaan asla nuugale libidaan asla nuugale daybada array dhabadu shameynahas la nuuga yeelata warnamay aan idiin warramo soomaalidu waxay baratay oo weecsan baa jira warwareegid kama daasho iyo waala gacandhowr in kastoo shir weyn loo qabtoo xaajo wadareeda in kastoo wadaad culummo iyo wabarra loo yeedho waaweynkiiyo waxgar garabkuna kulmiya waaye araggiiba inkastoo wax qayb iyo wanaag lagu walaaloobo woodkana la galo waayahan laysma waafaqo wakhtigan khilaafaadku waa lagama waayaan
waxaadna barteen waxaadna bideenaa ka weyn nimayo mawshinaa la sheegsheego hayaahe waxbaa iga baxay inay muurmeen madaxda guud mawshinku mow markhaatiya horta mooyahaanaan idinkula yaabeen kashi lagu tumi lahay intay jirtaa mooshin baa la keenay warwal noo warsada gabalkuni gudoomiika ee walaagisa ay walaayagalad esiin sheegno war meeliirligafilaay aadaga koy gudoomigii baarlamaanka madey mursal dowladdii arbeey waa lagu kalsoon yahay lahayti oo mastar jawaari likabedeli wudaaye warsadoona langaresadoona langaade waleri lika kalsoonyo lika kalsoonyo unika kalsoon unika kalsoon haddii reer koonfur galbeed ana war ma gudoomiya mursalaa isu sharaxay madaxweynaha koonfur galbeed muwaalanta adiga wixii danu ku jirta cindiidaysa ma laha meel ama ka maqnaaw ama ka muuqaa la yidhi war walag walagdingma gorda warka oo dhurda gudoomiyahana u suba mad mursal gudoomiyihii ka horeeyey jawaari gudoomiyihii kale ka sii horeeyey eedan midoobo kulameena wada hadaleen may ereena kuturukuteenkun iyona iska dabureejiskun koonfur galbeed isin halagaleen wal una siinkaweelnay geesiinkaweelni hamiintiinkaweelnayna ma'e iidankun isintaha dhoobteen meeli isanfadaasan jeeysada koonfur galbeed meelman ee waa ereen war gudoomiyaha baarlamaanka maanta waraaq cad buu soo saaray ewalma warqad madoobow soo saari jiriye wuxuu yidhi guddigii maaliyadda la kala diray waa inay shaqadoodii wataan cid ka joojin kartaana ma jirto war guddoomiyu wuxuu yidhi baarlamaanka madax bannaanadiisa waa in la ilaaliyaa oo lugaha iyo faraha lagula jira lagala baxaa cid kasta ay aaminsanayd inay jirto ku-tagrifal awoodeed waa in warbixintan ay tusaale u noqotaa waddankuna waxaa ka jirto kala dambayn iyo sharci iyo dowladnimo mana jirto hay-ad ku tagrifali karta hay-ad kale awooddeeda mudana taasad ay run tahay jawaar ayaa joogi lahaa xilligan gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi kismaaye ma ka soo laabtay heshiisa ma ka keenay aryaadhaha guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir mudane taabit aroos yaab leh oo yaab lahow dhigtay hadda saddex wakhtiyaa wax la cunay aasaa dadka qarrari tegay sooryada mahaas ka dhacdana tusbax iyo cataray aheedaa la yidhi guddoomiyuhu gabartow aroosaayana maha ma jooginaa la yidhiyo keligiisow arooska dhigtay war arooska waxaa loo bixiyey kulmiye aryaa intou kulmiya ka ahay lamaanihiyaaba kala maqnaaye war dhadhaabaa arrin yaab lahu ka dhacday laba qoys ayaa gabarh iska soo doontay gabadha aabbeed ayaa soo fadhiisa wuxuu yidhi meherkeedu waa toban kun shiikhii wax nikaaxinaya ayaa yidhi lacagtaas waa badan tahay shiikhow naga dhin war lamadaba dulmiilo ahaayna war ka niin wad intay dulmi ka tahay hunguriyaa jiree sidii loo gorgortamaya xisaabta shan kun ay timid odayga gabadha dhala waa aqbala ayuu yidhi shanta kun laakiin inta aan nikaaxu dhicin halii hormariyo qoladii wiilka ka socota waxay dhaheen meher la hormarinaa weligeen maana arag odaygu gabadha dhalana wuxuu yidhi gabadheeda deen ku qaadan maysaan saasaa lagu kala tegey labadaa qoloba waa qaldanaayeen nimanyo meherka qofka bixinaaya iyo qofka iska leh baa ka heshiin kara waana wiilka iyo gabadha war naf bani aadan ayno lindeensin aan naftay lagaba iga tag amaahdaada maahe mahaas igaarkiyo gabartiyaa ku oomay war nimayo wiilkii gabadhii iska daba ordayey lana yidhi aroos qaran ayaa loo dhigayaa xaggay ku dambeeyeen waxaa la yidhi hawaalo adduun haadbahaad kiciyo hilaacba hilaac ka hoos yimid mahmahad arbeed may haytay kalaamu naas talaata yowmin hayti allah u naxariistay abwaangaariya wuxuu yidhi markaan dhinto haddaad aas qaran ii samayn doontaan hadda aroos qaran ii dhiga adduunka intaan ku noolahay haddaad ii arxami weyday aakhira haddaan taga miyaan ina adeer dooni waxaa aaska qaran loo sameeyey waa jannanadii la qarxiyey hase yeeshee waddadii lagu qarxiyey jannanada qaraxyo badan ayaa ka dhacay kadib kood war nimayahu anugu maantay ninka cabdimahad ahaa jaqijaqdiisii waa ka nastoo dhagu waayo caafimaad qabaan war cabdimahad gaalkacay uu tacsiye u aaday niyo war mawadaadkii gaalkacay lagu qarxiyo xuskiisa ka qayb gala kaasu mahow raba ha ka dhaco qandha weji musmaara lehe caad ka rabtirood warkiisa ku falaysid waraadha warka xasan faarax iga daaye madaxweynihii jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir dabayshii waayahan socotay oo degdegaysay oo abi axmed hogaaminayaa saamayn ku yeelatay hadda maanta inta duuleen ay itoobiya dig ka yidhaahdeen war dhowdhowda naga daayo dabayshuba annagayna saamaysay wadahadalkii muddo xakirnaa ee somalilan iyo qoladan anjaarka nahay u dhexaysay hadduu bilaabanayaa baa la yidhi odayga dabayshaa soo gaartay iska dheh odaygu jumhuuriyad dhan buu mas-uul ka yey nin daweel hayso dawaa loogu daraaha darsadee warwar ma haysaane maalin dhoweyd madaxweynaha somali state waa kii ilmo laanoo dhan eedeeyey hadda warkiisii run buu noqdo hadda jigjiga qaraxyaa lagu qabtaa layidhi fileerti korlingamow lanwelbi filooy war jigjiga waxa taga waa qalbidhaga dhagax maalinta u xirxiraa oo korkiisa dirgax lagu cayaaray maanta ma aha wareegta waa silsilade adduunyoy waala ley adduunyoy waahiya badan ayaa hore loo yidhi adduunkan intaa dul joogto darajo yaryaraysi male way war gudoomiyihii guud ee ahlusana macalin maxamuud iyo madaxweyne xaaf madaxweyne ku-xigeenka ay ku heshiila yihiin aa la yidhi war madaxweyne ku-xigeenka cusubi waa abwaan waran leh war dhuusa marreeb waxaa laga dhex raadinoo la sheegay ma runa mise waa been war madaxweyne ku-xigeenkii puntland iyo madaxweynihii ma heshiiyeen arrin kuwaas galmudug ay ku darsadeen oo ku daaratee nagala tag war caasimadda wadooyinkeeda ma la nadiifiyey war maxaa kaa quseeya adigu mirishibiyaata war masaajidka isbaahisiga islaamka waxaa ka furmay baa la yidhi shir soomaaliya iyo sacuudigu ay diinta uga wada hadlayaan war beri waa maalinta musuq maasuqu war minid aan musuq maasuqayn nama soo maraba
ay taabanin madaxa ka jajabe
aad iyo aad iyo mahadsan yihiin saxaabada xubinta kala maanin qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada heestii bilowga barnaamijka haydib ballan qaaday
naftii aad isjamataan naftii aad isjamataan looma kadeedo looma kadeedo nacaa heestaasoo ku loqaynayo axmed cali cigaal ee la yidhaah waa laisku soo noqon waxay gebagebo u tahay barnaamijka caawa soo saaray la socodsiin anigoo xasan axmed maxamed farsamo iska lahaa saaxiibkay cumar axmed ibrahim cumar saxeefa tan iyo tan barnaamijkan dib dhow u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu nafsi kama jira ha u geysano taadana hanaapa intaydana nawaawili nuux nuuxsii kaba sidii aan isugu niil maay gabin naftaydu il waa nabad warkaygani iyo nooli kulanteed hadalna kii nasteexi nafaaqiyo waxsiiniyo nafaaqiyo waxsiiniyo kamaadhab nimciyo subag nafaaru markaa tahay qalbiga nadiife naruurada la dhowra kuma nicin kumana nicin naxalina kuma qaadine sookii nabi wihi haddaad noloshaga wadaan nabadgala ihaa jira sidii aan isugu nihin ma ay gabin naftayduwe waa nabad warkaygani iyo mooli kulantee hadalna kii nafteehe nafaaqiyo waxsiiniyo nafaaqiyo waxsiiniyo kamaadho namciya subaa nafaru markaa tahay qalbiga nadiife naruurada la la dhowraa uma nicin kumana nicin naxalina kuma qaadine sowkii nabigu yidhi haddaad noloshaga wadaa nabadgala ihaa jira Rob kuna unorsada